waad mahadsantahay walaalka faysal mahad goordhoweed taliska ciidanka mujaahidiintu wuxuu soo saaray bayaan looga hadlay weeraradii cagmarinta ahaa ee saaka ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada jubbada hoose bayaanka waxaa lagu bilaabay ciidamada mujaahidiintu waxay saaka oo isniin ah weeraro cagmarina ku qaadeen saddex saldhig oo murtadiintu ay ku lahaayeen deegaano ka mid a wilaayada jubbada hoose saddexda saldhig ee mujaahidiintu ay weerareen ayaa kala ahaa ayaa lagu yiri bayaanka kow saldhigga deegaanka harboole oo sagaashan kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan magaalada kismaayo labo saldhigga deegaanka buulaxaaji oo qiyaastii siddeetan kilomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada kismaayo iyo saldhigga saddexaad oo ah saldhigga miido oo shan iyo sagaashan kilomitir waqooyi galbeed uga beegan magaalada kismaayo bayaanka waxaa lagu sii yiri saddexda saldhig ee mujaahidiintu ay cagta mariyeen waxaa ku kala sugnaa ciidamo murtadiin oo isugu jiray waxaa loogu yeero federaalka kuwa jubbaland iyo ciidamo murtadiin ah oo ku sugnaa saldhigyada saddexda ah ciidamada murtadiinta ee ku sugnaa saldhigyada saddexda ee la weeraray ayaa lagu yiri bayaanka waxay gaarayeen laba kun iyo shan boqol oo askari kuwaasoo qayb ka ahaa duulaanka shahadala dirirka ee saliibiyiinta ee murtadiintu ay kusoo qaadeen dalka iyo dadka soomaaliyeed ayaa bayaanka lagu xusay sidoo kale bayaanka waxaa lagu xusay dagaalka waxaa qayb ka ahaa diyaaradaha saliibiyiinta kuwaasi oo hawada ka taageeraya murtadiinta balse allah fadligii mujaahidiinta ayaa ku taqadumay difaacyadii cadowga bayaanka oo sii socda faysalo ayaa lagu yiri dagaal kadib mujaahidiintu waxay allah fadligii si buuxdo ula wareegeen saddexdii saldhig ee murtadiintu ay ku sugnaayeen ee deegaanada harboole miido iyo buulaxaaji dhinaca kale mujaahidiinta ayaa kamiin udhiga ayaa lagu yiri bayaanka murtadiin gurmad ahaa oo marayay deegaanada yontooy iyo cabdala biroole ee dhaca duleedka magaalada kismaayo sidoo kale faysalo bayaanka waxaa lagu xusay khasaaraha xoogan ee cadowga lagu gaarsiiyey weeraradii cagmarinta ahaa ee ka dhacay harboole miide iyo buulaxaaji iyo kamiinadii ka kala dhacay deegaanada yontooy iyo cabdala biroole dhimashada bayaanka waxaa lagu sheegay inay gaartay koob iyo toddobaatan murtad in lagu dilo weeraradaasi cagmarinta iyo kamiinadii lala beegsaday gurmadka murtadiinta ee wadada loo galay sidoo kale faysalo bayaanka waxaa lagu xusay cadowga goobta dagaalka lagu dilay ee lagu dhaawacay waxaa ka mid ahaa baa layiri saraakiil iyo mas-uuliyiin muhiim u ahaa dagaalka ashahadala dirirka ee saliibiyiintu ay ka wadaan soomaaliya kuwaasi oo rasaasta mujaahidiintu ay haleeshay waxaana sidoo kale cadowga laga qabtay maxaabiis dagaal oo hadda gacanta mujaahidiinta ku jirta iyo sidoo kale mujaahidiinta inay dagaalka kula wareegeen ayaa lagu yiri bayaanka gaadiid hub iyo saanad ciidan oo cadowga laga qaniimaystay gabagabadii faysal bayaanka waxaa lagu soo gabagabayay ciidanka mujaahidiinta waxay ballan qaadayaan inay sii wadi doonaan jihaadka ka dhanka isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilfadooda murtadiinta ilaa ay geyga soomaaliyeed ay ka saarayaan cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso intaas ayaa bayaanka lagu soo gabagabeeyey bayaankan oo faahfaahsanna waxaan dhegeystayaasheena ugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda